Kulankan aad dhageysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Cawayska Washington waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
washington ee toddobaadkanna dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan sheeko ku saabsan dowladda denmark oo doonaysa in qaxootiga ka soo cararaya bariga dhexe ee dalkeeda gelaya ay si khasabah uga qaado dahab iyo lacag wixii ay sitaan qiilka ay dowladda denmark arrintaasi u haysaa muxuu yahay goordhow ayaan idiin soo wadaa waxaa kale oan idin hayaa qaybtii u dambaysay ee waraysigii aad toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku maqlayseen barnaamijkan cawayska washington baa soomaali u diida ceeb naftiina u diidacay ilaa markii dambe doqoorta iyadoo layska qalayo aanu aanu aragnay intee baan lahaa isdaayo isdaayo walaalayaal ee ducaysta ducaysta walaalayaal istiil wixii baa socda maxaa samaynaya marka waaba daalnayaan ku dhahay
waa caawo iyo cawayska washington dowladda waddanka denmark ayaa qorshaynaysa in qaxootiga ka soo baxsanaya colaadda ka taagan qaybo ka mid ah waddamada bariga dhexe ee gelaya waddankeeda in ay si khasab ah uga qaado dahab iyo lacag wixii ay sitaan iyadoo taana ku fulinaysa baaritaan tin iyo ciribah oo ay ku samaynayso qaxootigaasi marka ay cagta soo dhigaan ciiddeeda waxaa haddaba laisweydiinayaa waxa ay dowladda daanishku arrintaasi uga dan leedahay waa sheeko xiise leh oo uu daabacay wargeyska the washington post ee ka soo baxa dalkana maraykanka waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya oo stuudiya la fadhiya cabdiraxmaan xuseen fure oo sheekada isha kusoo dhuftay furo
cashay arrinta la yaab kale waxay tahay in sharci cusubay soo soo rogtay dowladdaasi denmark oo ah in dadka qaxoontiga ka imaanaya bariga dhexe gaar ahaan dalka sida lubnaan oo kale in hantida ay wataan laga qaado weliba hantida nooca la yidhaahdo maguurtada sida dahabka iyo dheemanka iyo luulka iyo dhaqaalahay wataan hadda waa hantidii dadku ay dhihi jireen maalkaaga marna waa bilicdaada marna waa baxsadkaaga sida dahabka oo kale marna waa isku qurxinaysaa markaad u baahatoy ku qabatana waa ku baxsanaysaa marka maxay u doonayaan dowladda denmark mayadaa rabta inay ku baxsata lacag dahabkaasi waa arrin la yaablo marka la maqlo qof qaxoontiya oo doonaya inuu dal magangeliyo doon ka noqdo isla markaana la yidhahdo te xoolahaaga ayaanu rabnaa marka hore intaanaan ku qaabil waa in laga qaadaa hantida dahabkay wataanaad ku tilmaamtay marna waa bilic marna waa baxsadkii baa laga qaadaya lacagtaas iyo hantidaasi laga qaado ayaa la doonaya in lagu biilo iyagi iyaga lagu biili doonaa marka maxeer cusub oo iyaga un qabtaa mise sidaasay ahaan jirtay maya mise sidaasaaba looga danleeya inay noqoto maya waa xeer cusub oo ay soo rogtay dowladda denmark baarlamaanka tobankii bishan la geeyey sanadka dambe labada kun iyo lix iyo tobanka bisha february baa la rajeynaya inuu dhaqan galo waa gartay oo uu noqdo mid sharciya maxaa taas kasii danacaashay waa kud ka guur qanjo ka guure maya ikaadi xeerkaasi ma baarlamaankii baa isku raacay oo yidhi saas in la sameeyaa waa sax waa soo jeedintii la sameeyey buu baarlamaanku isku raacay waxaana la rajaynayaa in bisha february ee sanadka dambe uu dhaqan galo la meel mariyaba haddii marka aad qaxooti tahay oo bariga dhexe aad ka tegtid gaar ahaan waddanka lubnaan oo kale waa lagu fatashaya adigoo dhan tin iyo cirib madax ilaa iyo lug waa gartay maxaa taa ka daran baa tiri waxaa ka sii daran oo arrintu ay la yaabanayn qaxuntiga soo galay ee markaasi barooga ah ama jiriidka ah ay ha lagaba qaadee waxa hataa haddii sharcigani uu dhaqan galan laga qaadi doonaa kuwii sii jooga guryaha degan ee wuxoodii waa hore la soo baxsaday ee meesha ku harursan inta loo tago oo saraakiisha sharciga waa la siiya awoodda ay ku geli karaan guryaha loogu yimaado ayaa la faranayaa sida faraanfarkoo kale waa gartay kajafaa laga waxaa la halkan dahab ku jira lacag kaasha ma taallaa si wanaagsan waa arrin cajiiba dowladda denmark marka waxay leedahay qaxootigan waa lagu biilayaa arrintan laba arrimood baa inta badan lagu tilmaamayaa inay saldhig u tahay haye waa midoo xuux mataqaana casho xuux oo ha ii iman wakaas haye kuwa lubnaan iyo syriya joogaa laleeyahay haddaba ha noo imaanina haddii kale baxsadkiini waa loo soo dhigtay oo la qaadanaya Ee, waxaad tihiin marti maalkeeda ama masalaheeda wadata ama makaan macnaha marti madaalkeedii madaalkeeda wadataan dhahnaa wadataa tihiin waan waxaan idinka qaadnaan idinku quudinaynaa waxaan idinka qaadno ayaan idinku quudinaynaa waa midi waa taas ta kalena waxaa weeye in lagu cabsiiyo oo la yidhahda hanoo imaanina waa bandaal baan iyo khaatiyan baan idinka taaganay marka waa af afreer magaal waa sirid magaalnimo ay dhaafa laakiin een, furo waxyaabahan maqlaya waxaa ka mid ah in hadda ka horba ay talo kale dhici jirto waayadii hore een, dadkii yuhuudda ahaa oo kale in sidaa oo kale lagu samayn jiray dabcan oo haye dabcan waxaa arrintan mid lamida qaaradda yurub waagaasi ka sameeyey n jarmalka naasiyiintii naasiyiintii gaar ahaan naasiyiintii uu hitler hoggaanka u hayay waa gartay waxay jawishkii markaasi qaxoontiga ahaa ee muhaajiriinta ahaa ba intay qabtaan xoolaha ka qaataan sidan oo kale dahabkii hanti waxay wataan ay meel ku ururiyaan bay xoolahooda wax ugu soo gedi jireen saasayba ku dadaaleenba marka kuwani baarlamaankan denmark marka taa ma soo xigtay oo ma leeyahay sidaasa hore u dhici jirtee tii baan anaguna daba taagannaha mise n waxaa saas sheegaya waa wargeyska da la yidhaahdo washington post ee ka soo baxa dalkan maraykanka oo warbixintan dheer qoray ayaa wuxuu ku larayaa markuu sheekada xagga hore kaaga sheekeeyo sida ay wax u dhaceen sida dadkan loo ballaqaysanay waa ballaqa dadban oo reer waa magaalnimeynaya gartay ayuu haddana wuxuu leeyahay tani waxay shabbahdaa dee waaye waayeen xilligii naasiga ee jarmalka siduu juwishka ya uu uga qaatay una quudiyey weliba quudintii jarmalku dee mid khataray hayadoo dadka gaajaa lagu dili jiray saasay sii tahay waxay ta- soo xasuusinaysaa mataqaanaa markaad tiri waa bililiqo toosa waxay soo xasuusinaysaa een, soomaaliya oo kale noocyo badan ayaa dadka isbaar weliba horta isbaarama ku dhacday
Een, haddaan hadda ka sheekeeyo asxaab fara badanoo oo Ah.
ma lagu yidhi furow gadaalna ha iisoo fiirin saacadda keliya soo fur soona taago ha isoo fiirin n taariikh horead isoo xasuusinaysaa n marba waxaa dhacday xataa adugu sagaashan iyo lixdii bay ahayd wax yarun baa laygu dhaafay wax ragga lagu asturuun baa laygu dhaafay inta kale laygala baxa
waxa igu soo dhacday ee, dhimo qabsan tan midda hadda sheekadaan soo wada laakiin waa sheekan ku maqlo oo dad badan oo igu soo dhacday waxay ku leeyihiin kaba qurux badan bay sidataa moogta oo kuu xiran markaasaa inta isbaarad ku dhacaysaa ninkii qorigaysa wuxuu ku leeyahay een, saaxiibow een, kabahan adigana way kugu fiican yihiin anigana waa rabaa marka labadeenna kee qaadanaya marka hadalku iska cadiya kii qori sitaa qaadanaya sooma hadda Wanaagsan.
hadda waa isbaaradiyo toosa dahabkana idinkana waa sidataan annagana waa rabnaa ayaa qaadanaya marka ninkii xoog le baa qaadanaya dabcan si kalama balhaba
qaybtan u dambaysay ee barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku soo gudbinayaa qaybtii u dambaysay ee waraysiga fanaanada maryan mursal ciise waxayna qaybtan ku bilaabaysaa ra'yigeeda ku aadan waxa ay la tahay in fanaaniinta soomaalida ah oo mar aha kuwo caada ku socda ay lahana qaadi waayeen waxa gaarsiin waaye wallaahi hadda waddanka burbur baa nagu dhacay burburka ku dhacay waddankeena fanaaniintiina wuu ku dhacay waagi horeeta annagaaba waxaan ku leeyahay brogramkan ee maxaa la yidhaha simon oo uu- uu ku jiro oo american he maxaa la yidhaha x factor ahaa x factor annaku waxaanu qabnay lixdan iyo lixdii waa gartay wallaahi iyo bilaahi iyo tallahan ku dhah heesaa hirgalay x factay ahaayeen ee raadiyo muqdisho maalintii la ii qorayay sidii x facta la ii qoray oo muusikadii la ii tumayay oon heestii qaadayay oo la isirsanayay markaasaa laigu barmoosiyay sidaa hadda hollywood baan lahaan lahayn maanta ito laakiin markii oo wadankii burburay fanaaniintana waa qalbi jabaysa way burburaysa adduunka all over the world baan ku kala yaacsannaa awalna dad meel wada joogo oo riwaayadii samaynaya oo eesaskii dhinac ka xafidaya oo shaqadayadii baaba ahaydba intaan eh, seven o'clock tagno ayaan one o'clock kasoo baxayno shaqadayada ahayd marka hadda waa kala luuna adduunkan ku kala baxsanna wax aan qaban karna niyad xumo adduun oo dhan qaxootinimo adduun oo dhan baan nahaysaa abarya riwaayadda yaa udhigaysaa ma waxaan ka dhignaa america gabar lagu dilay iyo gabar baa lagu qabsaday halkaas iyo london baa saas wiil uu ku noqday miyaan ka sheekeynaa wadanka wixii ka dhacaa laga sheekeyn jiray halka maxaan ka sheekeynaa hadda intee baa lahaa soomaali u diida ceeb naftiina u diidacay ilaa markii dambe qoorta iyadoo layska qalayo aanu aanu aragnay intee baan lahaa isdaayo isdaayo walaalayaal ee ducaysta ducaysta walaalayaal stiil wixii baa socda maxaa samaynaya marka waaba daalnayaan ku dhahay
mari mulsal heesahaaga inta badan jeceyl bay u badan yihiin heesaha wadaniga ah waa lagaaga badan yahay markaad fiiriso fanaaniinta kale marka lala barbar dhigo maxaa heesahaaga dhinaca jaceylkaa u badiyey oo dhinaca aad ugu badisa adigu heesahayga waadan dhegaysan intaa internetka geshid wadaniga taabo weligay wadanigaan qaadi jiray weligay theatarka markaanu aanu riwaayadaha dhigayno may ama ama aanu wadaniga aanu samaynayno baartisoolyaal kuwa uu ku jiraa jiray oo aan baartisool laku lahaan jiray oo wadani ah marka hadda wixii waa lasoo qaxay cajaladihii oo dhan waa la biraliqaystay meelaa fankaagii ka raadiysad male qaarkood baan iloobay marka waxa weeye dhibtu waa badan tahay abriga hay waxaad iga warantaa isu dhigaan waxaa nahay dhalashay isu raacdo heestaasi waxay ka mid tahay heesahaaga kuwa safka hore ku jira yaa sameeyey waxa sameeyey iyo wallahi inaan hadda garan karinin goormaa la qaaday waxaa la qaaday adigu toddobaatameeyadii waa gartay waxay ka hadlaysay de waxay ka hadlaysa adba waa ogtaha jacayl weye maxay ka hadli lahayd oo kale ha jacayl bay ka hadlaysa laakiin iyay si gaara ukhusaysay waxay khusaysay maaqa nin baa ii dhiibay shaqada iyaday ahayd axmedna isagaa loo dhiibay mirihii kaleeto waa isla heesanay shaqada iyadii baanba qabsanay de markaan isla heesaynin laxankan ayaa u sameeyey laxanka axmed baa sameeyaan umalaynaya waa gartay marka heesahaaga markaad isku dardarto mari mursal heese badan baad qaadaa tani adiga oo aada u da-yar oo kafee nasonaale iyo agaarkaa jooga heese kusoo xasuusiye baa jira marka hadda kor baa xasuusta adigoo si gaar uga sheekeynaya heestii qoortiisa dheer labada qaar adoo ka sheekeynaya baan xasuustay marka heestaasina wakti waxaad qaaday adigoo aada u da-yar yaa lahaa iyadana
waxa weeye ma xasuusto wallahi waxa lahaayo waa garta hadda dalka maraykankaad joogtaa waddanka britainna waa degan tahay markaad fiiriso balfankaagii heerka uu soo maray iyo heerka hadda uu taagan yahay iyo weliba adigoo ah qofta keliya ee soomaali ah ee heesaheeda ay caalami noqdeen cabirka aad saari lahayd intee buu leegyahay maryan maya aniga fankayga waktigaanetood wax badan baan kusoo jiray waxaan sugayaa gabdhaha iyaga fanaaniinta oo heesa markii ay maxaa la yidhaha hollywoodka soo galaan ama adduunka muusikadiisa ay kasoo qayb galaan anigu maantayta dhexdii aan saddex qeyb ku xiran lahaale melihi gacmihii aan guntiino maxaa la elindi ku xiran lahaana melihi gabdhaha yaryar oo fanka hadda soo galay markii ay xeerkaas gaaraan ayaan aan maxaa la yidhaha uga harahaya laakiin hadda soomaalida ayaan ku siisimahaya inta maxaa la yidhaaha ay ka yeelanahayaan gabar hollywoodka ku jirta ama maxaa la yidhaha oo dhinaca heesaagaan sheega hollywoodka gabdho waa noogu jiraan laakiinse waxaan ka hadlayaa wol muusikada heestan buur baa kugu gudban miyaad soo bixi kartaa ee cumar dhula aad wada qaadaan maxaa looga dan lahaa samaynteedii heestaasi mariba heestaaseetood aniga iyo waxaa isla qaadnay xuseen yuusuf isagaana ii keenay oo yidhi ila qaad waagii uu aan la qaadahayey meelay ka timid iyo wax iskale iyo adduunka ma garanayo laakiin inta badan midda hadda la dhegaysto waxaa kula qaada cumar dhuulle ma cumar dhuulla ila qaadayay mise xuseen yuusuf haa labadooda mid baa mid ila- haa uur baa waxay ahayd baan u malaynayaa cumar
anigaba beriyu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide dirbaigu jabsane biyan weli bogsade dirbayigu jabsane biyan weli bogsade
Kurba kugu kudbane Kurba kugu kudbane Miya soo bixi kartaa
dhulka igu ballade berya kama raagine aha dhulka igu ballade may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nafsi igu bata buuliga dhisto iduyay birdana bahdi iga jare nafsi igu bata buuliga dhisto iduyay birdana bahdi iga jare intalay buddhigin intalay buddhigin may bogsin kartaa gurba kugu gudbane gurba kugu gudbane bixi kartaa
dhulka igu ballade berya kama raagine dhulka igu ballade may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
xuseen yuusuf tarabituu kula qaadana waa tee miduu ila qaadi jiraa jirtay waa liloobay dheh wallahi miduu ila qaado aada u fiican baa jirdhay waa garta cumarna mid buu ila qaaday xuseen iyo yuusufna mid buu ila qaaday ugu dambayntii marka maryan mar haddii lagu dhegaysanayo barnaamijkan caweyska washington iyo guud ahaan v o a soomaali o dhan ay ku dhegaysanayso Eh, maxaa kaga tegaysaa ummadda soomaaliyeed oo talo tusaale iyo de kelmadahaaga ugu dambeeya waxaan uga tegayaa tale iyo tusaale ilaahay waxaan idinkaga baryayaa bogiina burxad allah isku mariyo qabyaalada iyo qashinka aad aad maxaa la yidhaahaa aad ka daba dhacdeen ilaahay idinka madoobeeye ilaahay soomaalinimadii iyo midnimadiina ilaahay haydinku hanuuniye qaran baa wax lagu noqdaaye hadda qaxooti baan noqono waan kala firdhanay intaasoo calan baan samaysanay ilaahay kuwii ismid noqdo allah naga dhigo baan leeyahay waata aad baan kuu salaamayaa maryam mursal aad baa umahadsantahay adiguna habar yar dadkayga iyo ummadaydaoo dhanna waan salaamaya aad baa idin jeclaan leeyahay maca salaam
guud ahaan barnaamijkana waxaan dhegaystayaal kusoo xirayaa heesta halkudhegeedu yahay nin xun xilo hamoodina ee ay qaado fanaanada maryan mursal waxaan maryanna si weyn uga mahad celinayaa waraysiga kooban ee ay siisay barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a iyadoo marti ku ahayd dalkan maraykanka intaan dhegaystayaal mar kale barnaamijkan iyo kuwo kalaba ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
xilligii waqtiga la yableh la yableh